haatanna barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogkaatee qawldaay
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington
barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxay xasuustay waxa ugu muhiimsan ugula qaalisan nafteeduna ay ugu jeceshahay dumarka ay haysataa inuu yahay fargalkii diamondka ahaa waa haweenaynta riyote aayar uun fargalkii ama faraatigii guurkeeda loo geliyey hal mar liqday inta ay weliba biyo ku cabtay sababta ay sidaa u yeeshay weliba sida xaalu ku dambeeyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan hase iga daldaalana ayaan ku hollinayaay odow gacmaanintaysan odow isku iili sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska siiyey abwaana maxamed saalim inta badan ma joogi soomoogi ilxagaaga uu jiro qalbigu soomoogi
sumuugi nin horta hees ay dadku aada u jecel yihiin weeyo heesaha qaar baa jira bila- aad adigu iska mala awaalayso oon dareen xitaa insideka ah aan kaaba ahayn laakiin dadka saameeya inta badan soo ma ogid waxaa ku bilaabmaysay soo ma ogid soo ma ogid niba ku dhimaanaysa waa halku dhigun gebigeedaba barnaamijkuna waa caweyska washington ugogoyahay gablada ugoyo kamuqasi ugogoyahay gablada ugoyo kamuqasi ugogoyahay gablada ugoyo aan ku bilownay dhegaystayaal sida uu alle aadamaha u abuuray oo haddana u kala duway ayaa sidoo kale dabeecadahooguna ay u kala duwan yihiin iyadoo qof kasta ay ku sii lamaan tahay xaaladiisa caafimaad iyo weliba waayihiisa gaarka ah uu laabta ku sito waxaana haddii aynu si gaara u soo qaadanno dunida jira malaayiin qof oo hurdada ku riyooda kadibna waxa ay markaasi ku riyoonayaan ee ay niyadda ku hayaan si runa u sameeya amaba ugu dhaqaaqa kuwaasoo khubarada caafimaadku ay sababo kala duwan u aaneeyaan inay keenaan islamarkaana xilliyada qaar ay qaarkood naftooda iyo weliba bulshada kaleba ay halisgeliyaan haddaba dalkan maraykanka waxaa dhowaan ka dhacday sheeko warbaahintu ay si weyn u qaadaadhigeen islamarkaana marna lala yaabay sida ay wax u dhaceen marna lagu qoslay ee marka la maqlo amaba la maqlay ficilka ay samaysay haweenayda ay sheekadani ku dhacday oo iyadu tallaabada ay qaaday ahayd inay liqday fargalkii ama faraatigii uu odaygeedu u geliyey markii uu guursanayay amaba guurka u bandhigayey bal haddaba aan soo dhaweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya sida ay gabadhaasi ugu suurto gashay inay liqdo fargal dhan iyo weliba markii dambe waxaa la yeelay
cabdixakiino waxaa jira dad badanna qabsada in dadka qaar habeenkii iyagoo hurda oo dee si fiican u hurda ay riyoodaan riyadii ay ku riyoodaanna ay ku dhaqmaan tusaale ahaan waxaa laga yaaba qofku inuu hurdo inuu dadka la sheekaysto cabdixakiin iyo cabdixaafid iyo dadkii la sheekaysto hay iyo sheekadii la wado inuu qof daadego oo hoostii tago oo frijkii furo oo keeg la soo baxo oo cuno oo cabitaan cabo oo t v-ga yara daawado oo haddana sariirtiisa ku noqdo laakiin aan waxaasoo dhan ogeyn heer bay gaadhaa dadka qaar ay dembi dembiye galaanoo maxkamad ay gaadho oo dhakhaatiir loo yeedho oo qofka la xaqiijiyo inuu yahay dadka habeenkii riyooda inuu sleep walkers yahay markaas xilligaa uu habeenkii isagoo hurdo waxaa sameeyey sleep walkers la yidhahdo dadka habeenkii socda gabadhan markaa maxaa dhacday gabadha si waxba dhacday gabadhan waxay horta ka timi asal ahaan ee, gobolka california nin ayay muddo dheer wada socdeen ninkii waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan sheekadoodu meel fiican bay u socotay jacayl xaddaafina waa ka dhexeeyey heer bay gaadheen ilaa ay meherkii sameeyaan ay qoladan dee reer galbeedka sameeyaan oo ay fargalkii isu geliyaan ninkani gabadha wuxuu usoo iibiyey fargal diamona oo laba dhibic afar eh, uu yahay xitaa miisaankiisu uu yahay waxaan kaadadkiisu uu yahay gabadha waxay ku riyootay habeen habeenada kamida marka cabdixakiinow iyaga oo tareen saaran in tareenkii niman burcadi soo weerareen haye
gabadha waxay aragtay burcad inay soo weeraraan waxay aragtay burcadda tareenka soo weerartay in ay dadka boobayso waxay xasuustay waxa ugu muhiimsan ugula qaalisan nafteeduna ay ugu jeceshahay marka ay haysata inuu yahay fargalkii diamondka ahaa waa rio laakiin iyada waa ka run fargalkii intay iska siibtay bay torto hadday doonaan adiga haku dilaane haywara way tuurtay mise jeebadii ku riday mise basa intaba meel ka seebsan oo ka adag bay gelisay cabdixakiino way isdhaafisay intay biyo biyo sidii xabad kiniina ayay fargalkii u liqday waa calooshay geysaya calooshay gelisay waana huridaa ku darso waana hurudaa haye dhaci iska socoy nimankii la is arag waxba laga qaadi waa hawshii dhammaatay saaxiibadeen waa toostay waagii baa beriyey waagii marku beriyey waxay ogaatay xalayto tareenkii la dhacayay budhcadii fargalkii wixii o dham inay riyo ahaayeen gaastii dee faraheegun bay eegto way ka weeyey faraheeda markii ay ka weyda subaxii waaga baryey gabadhana maadaama oo saaxiibkeed oo ay isjeclaayeen ay isla gaadheen dee meherkii iyo fargal isugelintii wuxunbaa u dhinayd kelmadii ay ingiriisku iyo dee reer galbeedku yidhaahdaane i do
maxaan kulaa reer mayag leelnaadii ahaadii baa hadhay iyo haadii baa hadhay waayo marka cabdixafidow fargalkii waatan waatan caloosha geysay waatan cabtay waatan ogaatay dee ninka odaygaa ma u sheegtay se xaaladii maxaa iska bedelay ile dee waa ka guur baa u socday fargalkiina waa kan maqane dee waa in lagu dadaalaa un horta inaan orosku baaqan iyo dee magaranaysaa dee dee iyo galaadka reerku iyo aqalgalku inaanu baaqan saaxiibkeed markii ay u sheegtay cabdixakiino waxaa loo tegay dee dhakhtar baa loo tegay dhakhtarkii adugu dee dhakhtarka adugu wuxuu usii gudbiyey dee qoladii dhuumaha iyo caloolaha iyo eegeysay x-raygii baa la saaray dee waxaa la arkay ka- eh, eh, fargalkiio gabadha caloosheeda dhex fadhiya dee wuxun bay noqotay dee weliba inta qalab lagu eegay dee dhuunta adlig wax laga geliyo tuunba la geliyo dee leyd iyo dee qalab wataa oo halkan laga daawaday dee in mindhicirka iyo caloosha dhexdooda fargalkii dee laga soo saaro oo laga soo seefgareeyo ayay noqotay waagaag dee dabcan buurkiin waa dhinnaa ee aroosku waa dhinnaa waatan dee fargalkii laysu geliyey En, werwer gabadhii dee kolley uma yara mar haddii dee fargalkii ka lumay Ee, hawsheedii kale waa kala kacay M- ma ku dhaqaaqeen hawshoodii ma sii wadeen mise waxaa isbedel markii ay hawshii ku dhamaatay wanaag ee la ogaaday wixii inay ahayd riyo ee aan run ahayn fargalkiina calooshii laga soo saaray dabcan fargalkii markii la yar dhaqay ee la yar masaxay ninkii iyo gabadhii ninkii wuxuu ugu ballan qaaday in uu hawsha dhammayn doono oo weliba sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka aanay la dhaafi doonin iyana waxay ku ballan qaaday inaanay mar dambe fargalka liqi doonin cabdixakiino
ballanqaad weyn aad iyo aad bad cabdixaafid mahadsan tahay waa waa fargalkii riyada ku lumay waa fargalkii riyada ku lumay ee lagu liqay weliba Lagu liqay. aad iyo aad baad mahadsan tahay
inta aynaan dhegaystayaal u gelin hal abuurka iyo heesaaga haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka xasan aadan samatar
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi oo codkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaanka xasan aadan samatar isla markaana aynu barnaamijka caweyska washington hore ugu sii soconno markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaane maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magaca dheere maxamed saalim iyadoo qaybii hore dhegaystayaal uu inoogu warramay amaba inagula wadaagay qaar ka mid ah sugaanta kala duwan ee muddooyinkan dambe uu soo saaray caawana waxau inala wadaagi doonaa qaar ka mid a heesii ugu dambeeye ee soo baxay waxaanaynu halkii kasii anba qaadi doonaa toddobaadkii hore waraysigu halkii uu inoo taagnaa dardaarwarinta ayaynu inta badan taasoo kale marle bay ahayd mid kala jirta iyadana oo saasoo kale iyadana dee guubaabe iyo dardaarwarinta waxaasoo la xidhiidha oo la yidhaha soo ma ogid iyadana ma jacaylkii baa la isugu dhaaranaya soo ma ogidni horta hees ay dadku aad u jecel yihiin weeyo heesaha qaar baa jira bila- aad adigu iska mala awaalayso oon dareen xitaa insideka ah aan kaaba ahayn laakiin dadka saameeya inta badan soo ma ogid waxaa ku bilaabmaysay soo ma ogid soo ma ogidni ku dhimaanaysa waa halku dhigun gebigeedaba inaan adi dartaa oomanahay soo ma ogin inta badan ma joogay soo ma ogin in qalbigu xaggaaga jiro soo ma ogin maba lihi awoodaan kugu sugay soo ma ogin waktigii inaan ayaamaha tirsado soo ma ogin adigu soo ma ogin waxa ko- waxa laxanka saaray sakiriye kobciye oon saaxiibkaya anaad salaamayo maxamed axmed bakaal cirkaa qaada ayuub haaruun baa tumay soo ma ogin heesta horta saa ku timi bay ahayd hees aan marka horeba mala awaal ku sameeyey bay ahayd hees marka bila'aadinkuba waxaan arkay in qof walbaaba qof la dadaalayo qofkan kale dadaalkaan la warhay marka waxaan tidhi qaar baa de haddaanay gabayn oran soonigii waxaan kuu sameeyey maad ogeyn Ay.
soonigii habeenkii isku kaa daldali gaadhay maad ogeyn soonigii habeenkiis xollada ku xidhay maad ogeyn marka Ay.
de soo ma ogida inta fariin la isugu dirayo Dab- dab- ninba Ay.
gabadh buu aad u jeclaa deetana ninkii soo kala tegeen ninku show weli gabadhay sidii buu u jecel yahay sheekooyinkii gulagabka badnaa bay ahayd deetana marka isagaa iga warramaya wuxuu yidhi inantii oo markaa de xaalad kaga jirto qof bila'aadan oo de qoys sameeyey oo qoyskii ka dumay waa dareemi kartaa xaaladda ku sugan yahay aad iyo ayuu u tegiyo inantiibuu de habeen baashiro isiri de mawgta bal waktigan ka yara saar aad deetana ha inantiisay wada socdeen sen wada socdeen bay iyadii la yara fahmi weydiyey bal xaaladda wixii horena way xasuusin weydiyey Ay.
dadaalkii imakana waa arki weydiyey aad markaasuu yidhi maalintii lagu meheriyey inaan intaasoo goor ma tegayay soo ma ogid xaaladda ku sameyn wuu sheegay haa deetana soo ma ogidaad heesta mayla martii buu yidhi moogta intaana sheeg ismaan lahayne haa Ya.
taasa la marta Haa.
aad iyo
inta badan ma joogi soo moogid in xaggaaga uu jiro qalbigu soo moogid inta badan ma joogi soo moogid in xaggaaga uu jiro qalbigu soo moogid inaan ahayna kuwa doosada jacayn sumugi inaan ahayna kuwa doosada jacayn sumugi waqtigiyo inaan ayaamaha tirsado waqtigiyo inaan inaan ayaamaha tirsado waan isdhiibay macaan sumugi somogi mabaliyawuda kuhusugi somogi inaan ahayna kuwa doosada jacayn somogi inaan ahayna kuwa doosada jacayn somogi waqtigiyo inaan ayaamaha tirsado waqtigiyo inan ayaamaha tirsado waan isdhiibay
maxamed haddaynu intaa kaga nimaadno heestaasi soo moogid dee adduunyadoo dhan saasaa laleeyay waa laysu mana sheeganaya soo moogid xaaladaasaan kusuganay marka qaar baan iman la sheegay shabakka ah inay dadaalun kaa tahay ay dadaalu kaas Ah.
aad iyo aad Ah.
aad iyo aad waynu usoo noqon doonaa sugaantaada iyo heesahaaga Eh, laakiin dabcan nin dhallinyaraa tahay magaalada ku nool dee bulshaawina waato nin aad bulshada ugu dhex jira oo asxaab badan iyo waayo badan ba intaa la kulmaya En, marka laga yimaado sugaantan dee waayo kala duwan baa bulshadii ku xeeran En, ma xagga jacaylkunbay u badan yihiin En, mise dhinacan kalena waxbaad ka culisaa inta badan ka saas wacyigelinta kolley wax waan ka tiriyey heesaan waan ka tiriyey hees ninkii ciradiisa cuud ku dhaqday ku ceesho dhulkiisa caabliyabaa casiyo nolol hela caabo qiblaha xidig wada qaadi jireen baa jirtay oo waqti hore ahayd Een, een, he- maanta waxaa jirtay waqti dhexe aan sameeyey inta badan electionista marka la gelayo ayaan ayaan ma- doorashooyinka?
ahaa ay- ayaa waqti heestaasi horta ah maansadan aan sameeyey marka waxaan maansadana ay ku timi in bila'aadanka ama guud ahaanba soomaaliya somalilan anigu dalkayga aan hargeysa deganay yacni in aanay jirin wax afkaar ama aragti la yidhaahdaa waana aaminsanahay soomaaliya meel kastay guud ahaan dunida ka degto afkaar la'aanta iyo aragti la'aantu ta halkaa dhigtay inay tahay adduunka iminka een, caadiga ah oo kale dadku iyagoo kala diimaa kala dhaqana kala ah, luuqada ayaa haddana hal danba midaysa oo ah dowladnimada iyo shuruucda iyo nidaamka ay dhigteen laakiin inagu inagoo isku diina isku dhaqana sometimes isku ehela ayaa haddana waxa ina kala faquuqaya oo ummaddii kala fogeynaya waa baasha qabeeladda la yidhaahdo marka waxaan waayey doorashadii especially golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka Hai.
in nin aragti ku wada anigu ilaahay been waa ka xaraan ninkan waday horta aragti baan ku waday inaanu saaxiibnahay ya aan weliba kala qolanahay anuuna isku qola ahayn ayaan aragti ku wadin dee nin waxaa lagu arkaya baan tolkii moogtay kuma dhex jirin marka dee tol iyo tol la-aana ma taagnee tala guud bay arrinku maraya Caadi ah.
oo waxaa laga hadlaya waa waddan waddankana tolkaadu ma degeen dee dadkao dhan baa dega Caadi ah.
qof kasta oo dalka degana xaq iyo xuquuq buu leeyahay ninkaa dooranaysaed codkaaga siinaysad ummadda horkeynaysaana waa inaad og tahay inuu nin yahay macquula micnaheedu maaha kala waday baan macquul ahayn laakiin qof guud ahaanba dee wa- mu- dee nin wada macquula ma wada wadaan qabyaalo bay ku wada wadaan soo moogid Caadi ah.
reerya baa shiraya yani xaalad caynkaasay maansidaas ahayd marka maansadan waxay odhanaysay ummaddii waxbaa helay cilmi daa warkiisa hataa aqoontu waa tay wax bedeshaa ummaddii waxbaa helay cilmi daa warkiisii caqligooda wiiqay weydeeyey garashana wanaagiina guriyey aragtidii wacnaydna wax ilduufay baa yimid waddo khayr la kii rabay danta guud qofkii waday Haya.
warwareeg qofkii nacay wacdi ay barruux galay qofkii wanaagsanaa bulsho weerarayso waxsanaantabayno wadiiqada hagaagaba weygeeda necbo waxyeelada ku taamo qabyaalada ku weyntaa waa idan wax doorto ummaddii waxbaa helay labadii walaalnimo dar ilaah isweheshaday aragtina iswaafaqay wacyi kala irdheeyaa dadweynuhu wadaana ummaddii waxbaa helay Haya.
haddii dar ilaah imika aynu wada soconayno kala qolanahay sida adigana lagula shiray anna layla shiray maalin dambe kala dhimanayna midba dhinaciisaa lasoo afufaya haa nimankan tolkii wax ku ogolyihin saa loo leeyahy wax dhegta loogu saaray marka wacyi kala erdeeyaa dadweynihii wadaanoo labadii walaalnimo dar ilaah isku heshaday aragtina iswaafaqay wacyi kala erdeeyay dadweynuhu wadaanoo ummaddii waxbaa helay waayeelkii waxdadi lah odaygu ama qofka duubka xidhan ee dee madaxiisuna caddaaday waa ninka dee waxdade ee wax asture wax sahe ee moogtay dee in badan nolosha soo jooge waxaanad adigu u soo taagnayn isagoo u soo taagnaa
ninka wax kala asture bulshada waa.
waayeelka haddaba xaalkiisa waa kan waa yeelkii waxdadi lahaa waayo araggii tale iyo waana fiican tamin jiray ee waxyeello didin jiray wadiiqada la mahajo waa yeelkii alkumi jiray waa yeelkii odhahdii ereygiisu weynaa waa yeelkii wax sixi jiray aadamaha ka weecdana waa yeelkii qaban jiray saman uu wareero sama meel ku waabo waaga kii iftiima nax waaga kii iftiimaba naxli weel ka buuxiye wad wada reera mooye weerh kala ilduufaa waa qamaanta imidoo ummaddii waxbaa helay isaga waayeelka xaalkiisana waa kaa barbaartii waxbarashada dhalinyaradii haa aqoon-yahanka duwaa inay ahayd yani dee in waayeelka waxa laga yaaba in waqtiyada hore aanay waxba baran ninka tobanka shahaado sitaa waayeelkiiba isagaa ka daran barbaartii waxbarashada aqoontii iyo waxkororsiga waqtigooda gelin jiray ogaar kama filayne waxay maanta wariyeen weel madhan ka soo qaad waa buug buug sitoow ubixii werwarayee bilic lagu wadacayee aadna loo waraabshow inaad qaadho waa nabar iyo tacabwadkii gale ninka tobanka shahaado qaatay ee haddana aan waxba ku taransanay ummaddii waxba kusoo kordhimaanay dhibaatahay marka waxaan idhi allahayo wadiiqada marinkeeda waadaan aadamuhu ku waabeen allahayo iswaagiyo isku wiirsi nololeed haddii waxtar laa dad buu iil ku waabee waxaan tabaye weynow waxaan tuugay weeye ummaddayda weeran waayaha ku oodan inkastoo wekinayaan badidood wadwadayaan uma wada sineen nolol allahu khayrna waafaji ansadaas intaas ku ekay allo khayrna waafajaa marka dambena waa ducaysa waagaag guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
hagaag dhegaystayaal intaasi waxaa ku eg barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwaac